bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hiraafayla dhegaystayaal qodobada wararka warsan hiraatun siin haytona mibankuwiina madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagar aan yahamiinkii xalay ahaydtii degmada diinsoor ee gobolka baay weliba isugu qayb galay munaasabadha dhawaayo ee olan suubi dariska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maba uusan ka dhawaaqay dagaal ku dhan al-shabaaba madaxweynihii galmudug maba uusan suubiyay kormeer dhiniga ammaanka ee gudoomiye ciran maba uusan ka baaqay laamo amniga ee somalilan baaritaan deg deg ee xukuumadda soomaaliya maba sheegtay intii ku horseedaaska cudurka coronavirus midooda yurubna maba baabuur ciidan uusan ku wareejiyey maamulka koonfur galbeed qaramada midoobey weliba sheegtay intii colaada deegaanada jubbaland iyo kubar kaceen kumanaan qoysase wararka banaankan weliba kuwiina madaxweyne ka tali intii luga laska salaamo obsalf gaba cudurka coronavirus iyo midowda africa oo ka dhawaaqin tirada dalalka africa ee cudurka coronavirus laku helay
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
taariikhd waliba ka beegantaa afarta bila saddexaad mars sanadka labada kun iyo labaatanka cihaabnimo arba-ow ha ka dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaraan iyo xamiinkii xalay hayti degmada diinsoor ee gobolka baybamba isugu qayb galay munaasabada usalansuubi oo laha ka dhawaayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaraan oo talaadadii bariisadii shalay usadeeri degmada diinsoor uu si wafdo hogaamiyo waliba ujeedadii meelasay anseedahaayta ay ku qaybgalowka xaleymasaarka gudoomiyaha cusub ee degmada diinsoor ee dhuwangolo deegaanka dooradintaasi oo shalay duurkii ku dhiiday guda degmada diinsoor madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed hamiinkii xalay hayti kulanka hadhowaayo kulan suubi weliba use sheegay mar use ku hadlay intii degmada diinsoor golo deegaanka landhisi ha ku muuqdan tira tuman oo bilaan eh midbanu use ka booriyey intii deegaanada iyo degmooyinka kale ee golaha deegaanka la dhiso bilaanto qoondadii laku sii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo mayba use eedanka ammaanay odayaalka dhaqanka degmada diinsoor doorka bilaantiyo siiyan iyo weliba sida maamulka iyo wada shaqaynta kula dhexayta madaxweynaga iyo wafdisha iyo lakweda geeka intii horeetan ka nagada magaalada baydhabo ee gobolka baay taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed sareeye guuta cabdixamiid maxamed dirir iyo saraakiilka armayba iyo kormeerka seedan fariismiyo ciidamada dowladda galay in deegaanada namber konton beriide sabiid iyo weliba caanoola degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose janaraal cabdixamiid maxamed dirir oo mayba uuse sheegay daaficada ciidamada uuse ciidamada uusan sheegay intiyo kumid ay sidii aan ku qayb qaadan lahayn dagaalka kudhanka al-shabaab taliyaha maba use ka ammaanay ciidamada sidii oo an difaacahayan dhulka mabana use dardaaran jeedi ciidamada sheegana intii dhawaan howlgal kudhan al-shabaab iyo bilaawdayan
dhabarkii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inaysan cadow dambe inta halkaa ku nooshinaa baa joogtaan isu hawaysanayn anoo ku kalsoon tababarkiinna kartidiinna iyo qaabkaad cadowga u wajihi kartaan anoo ku kalsoon waxaan aaminsanahay markaa halkaad timaadeen meelihian joogeen inay ka dhaqaaqeen waxaan rabnaa sida aad dalka iyo diinta ugu qaarateen oo aad ugu shaqaynaysaan inaad ka jiba gaartaan idinkoo isku kalsoon waxaa ugu horreeya qofka bini aadanka ah waa kalsoonida qof mar haddaan isku kalsoonayn waxa uu yahay ma jirto waxaan rabaa marka idinkoo ilaahay dawashanaya tawakalaya kartida iyo aqoonta iyo xirfadda ciidannimo oo aad leedihiinna kaashanaya inaad u dhabar adeegtaan xaaladda aad ku jirtaan si aad u wiiqdaan cadowga ummadda soomaaliyeed cigaadiyey
ninka damboyntii taliyagnaba uuse sheegaya intii ku horseeda doonaan goobo iyo ku suug yihiin al-shabaab soona saraakiil ciidamada ankabaaqi intii aan diyaar garooban dagaalku dhan ee al-shabaaba madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna meba uuse suugaya ee kormeer dhiniga ammaanka isonka ku hurgalaay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo miba uusahamiinka xalay socodka maray koobay oon iskaseedaan bulshada caasimada dhuusamareeb islamarkaasi on isa ku dhunugsaday talooyin muhiim ah oo ka eedan dhismiga galmudug saas oo kale miba uuse oon ku hurgalay xaaladda ammaanka iyo dhaqdhaaqa ganacsiga magaalada uuse oona dugaameysaday oo ku mid ah xarumo ganacsiga sida ka sheegay warakubahi madaxtooyada galmudug tallaabadan uuse qaadi madaxweynaha galmudug yakoo intii maalinku dib madi uuse sheegay intii isku guulaysaday xasan yowka kumid caqabadoogi haysaday maamulshii oo haaya dadkii diidanaya doorashada uuse hakabahi ee maamulka dhuusmareeb madaxweyne qoorqoor miba uuse kormeershii kuweeliyahay saraakiil ku tirsan ciidamada dowladda han galmudug maamulka degmada iyo weliba mas-uuliyiin kale dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo miba la ku wareejiyey iyo baabuur lanka targalay intii ku howlgalan ciidanka boliiska koonfur galbeed midooda yurub mas-uuliyiin ku tirsan oo hadeeri maalintii shalay haytay magaalada baydhabo yoma iyo miba iyo baabuur booliisa ku wareejiyana talisyada booliiska mibana lanka targalay baabuurtaasi anti markaas ammaanka magaalada walakuhuqobada goobta baabuurta laku wareejiyay imiba roogay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna safiirka midooda yurub ee soomaaliya iyo weliba saraakiil ciidan oo ku tirsan midooda afrika wafdiga yamiba shalay laga qaabilay xarunta madaxtooyada kadibna miba iyo booqdana saldhigweynaga meelasay oo iyo baabuurta ku wareejiyeen safiirka midooda yurub ee soomaaliya iyo sheegay intiioo sii wadi doonaan taageero waliba oo siiyaayan booliiska koonfur galbeed gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna iyo dhinisha isweyne angamahadnagay safiirka midooda yurub sidii oon danayeen ciidamada booliiska soomaaliyeed mibana uuse ka boogaadiyey sida marwalba midooda yurub uusan garab suriniy dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xukuumadda federaalk soomaaliya yimiba sheegtay intii ku horseedaaska cudurka coronavirusa wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka doctoresa fawziye abikar nuur iyo sheegtay intii dowladda federaalk soomaaliya iyo ka howlanta sidii lanku horseeda lahaa cudurka coronavirus oo dhibaato badan ka haya caalamka islamarkaasina laku helay dalal badan wasiirada miba sheegtay intii la xakameeyay dadka kukuyo dalalka use saameyn cudurka miba xustay intii dowladda soomaaliya diyaar garowday sideedan ku horseeda lahaa cudurka islamarkaasina la diyaari kooxo shalduun oo garoomada ka howlgalow caabuqa corona iyo saameyn ka reebi dalal badan mibana use ku bilowday shiinaha oo dilihano ku badan saddex kun oo qofa dowlada caalamka iyo heeganka jaran sidii lanku horseeda lahay corona qaaradda africa yay la sheegahay intii iyana dhibaato badan wajahayta gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa ku hadlayay qaraxa lagadil gudoomiyaha maxkamadda gobolka sool marxuun xasan sheikha gudoomiye ciro ayaa miba farin usa ka usaadhikay bartis facebook miba usaheedo amniga anjeediyay anti baaritaan degdega lagu suubi gudoomiye ciro saas oo kale farintaasi andari ahlada iyo gudoomiyihii maxkamadda gobolka sool mibana farintaasay use sheegay intii dhammaan umada reer sool la wadaago xukuumadda iyo laamo amniga miba usanka baaqi intii si degdega baaritaan lanka suubi falkaasa argagaxga leh oo ku damboweyn si use sheegay dad dhibaato horseedahay somalilan meelwarkaasi ku ahaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo midooda africa iyo miba sheegay tiro dalalka africa ee oo hgali cudurka coronavirus midooda africa miba qoraal usayo ha saaran tirada dalalka africa ee hadeeri cudurka coronavirus kaasi oo ku bilowday dalka shiinaha isaas oo kale dalal badan oo caalamka eena dad badanka mudan qoraalka midooda africa mebalka sheegay intii ilaa hata cudurka coronavirus uu sahdeeri likumida wadamada africa aanise oo shale dalalka algeria masar nigeria marocco senegal iyo weliba tunisia wadamo badan oo caalamka iyo hata miba lagu sheegaha intuusa ka faafay cudurka coronavirus mabana jira saas oo kale wadamo kale oo cudurkaasi difaac adag ku jara islamarkaasina dadka galow wadamadaas baaritaan xoogan lagu suubiyahaaya warkii khiyaaray idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kula dareertan eraabtum surunkuwanika